أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalusaaka idiin haysa kooda ugu doorka roon waxaa kamid ah raayada tawxiidka ayaa ka babanaysa deegaanka waraysa oo hoostaga degmada jowhar kaasi oo shalay ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta kooxda riddada soomaaliya ayaa xaqiijisay in dowladda saliibiyadda mareykanka ay jaratay lacagii ay siin jirtay maleeshiyaadka murtadiinta danab wulaasaamiga shabaale ayaa diiya uu kala wareejisay laba beel oo walaalaha oo ka mid ah beelaha dega walaayadaas maleeshiyaadka murtadiinta ayaa sii kordhayey dhacaya boobka hantiyadeed ay ka geysanayaan magaalada beledweyne ee bartamaha dalka soomaaliya haweenka ku dhaqan degmada jilib ee wulaasaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira forumaha hore ardayda markaska nuureyn ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka camaara ee wulaasaamiga ee mudug
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha barakeysan ee ramadaan sanada kun afar boqol afartan iyo lix hijiri walaalaha iyaga muslimiinta kusoo dhawaada warkii warbaahinta andalus oo fidsan raayada tawxiidka ayaa ka babanaysa deegaanka waraysa ee hoostaga degmada jowhar kaasi oo shalay ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta maalintii labaad waxay raayada tawxiidku ka babanaysaa deegaanka warayso waxaana halkaas si buuxda gacanta ugu haya ciidamada mujaahidiinta la wareegida mujaahidiintu shalay ay la wareegeen deegaankaasi ayaa waxay imaanaysaa xili maalmihii lasoo dhaafay hormaro ballaaran ay ka sameynayeen ciidamada mujaahidiinta iyadoona allah fadligiisa mujaahidiintu ay la wareegeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan wilaayada shabeelle dhexe kooxda riddada soomaaliya ayaa xaqiijisay in dowladda saliibiyadda mareykanka ay jaratay lacagihii ay siin jirtay maleeshiyaadka murtadiinta danab faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abuushiiba wasiirka maaliyadda kooxda riddada soomaaliya murtid biixi iimaan cige ayaa isagoo ka hor hadlayey xildhibaanada golaha dawaaqidda kooxda riddada waxa uu xaqiijiyey in dowladda silbiyadda ah ee maraykanka ay kooxdiisa ka jaratay lacagihii ay ku siin jirtay dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo ehelkiisa murtidkan ayaa sheegay inay waayeen lacag dhan hal dhibic shan bilyan oo dollar oo uu maraykanku siin jiray kooxda riddada kuwaasoo qaar ka mid ah lagu bixin jiray howlgalka ashaaardirarka ah ee dowladdaasi ku maalgeliso danab oo ah murtasaqo uu ku adeegto maraykanka lacagahan ay waayeen ayuu sidoo kale sheegay in maraykanku uu ku bixin jiray qaar ka mid ah hay-adaha riddada waxa uu sidoo kale ka shanqariyey inay wajahayaan culaysyo kale oo dhanka dhaqaalaha oo ka imaanaya dowladaha kale ee lacagaha siin jiray maamulka riddada ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho murtad bixi ayaa muujiyey culayska dhaqaale ee wajahayso kooxda riddada waxaana hadalladiisa laga dheehan karay inay soo rogi doonaan lacago horle oo baad ah oo ka dhan ah dadka shacabka ah ee soomaaliyeed culaysyada tooska ah ee maaliyad ahaan ay noo saameeyeen waxaa ka mid ah kaalmadii ay heli jireen ciidamadeennu oo ay ugu horrayso danab iyo kaalmo kale oo la xidhiidha ay heli jireen hay-adaha maaliyadda sida xarunta warbixinta maaliyadda oo kale ayaa dhammaantood istaagay oo ay waajibta ku noqonayso dowladdu inay dhabarka u ridato culaysyadaas maadaama ay yihiin culaysyo aasaasi ah oo aan indhaha laga qarsan karin keensanaysana in kharashyo markii hore la qorsheeyey in laga guuro laga leexdo waxaa kaloo jira dhaqaale ama kaalmo ay bixin jireen hay-adaha sida hay-adda us aid ay ku bixin jireen arrimaha bini'aadminimada iyo kuwa horumarinta intaba dhaqaalahaas marka la ysku dardaro qiimaynta guudaan samaynay sanadkii lacagaan ka yarayn hal bilyan dhibic hal dhibic shan bilyan one point five bilyan ayaa dowladda soomaaliyeed saameyn ah ayay ku yeelanaysaa dhaqaalahaasi kobaca dhaqaalaha saameyn buu ku lahaa cashuuraha dowladdu qaado ayuu saamayn weyn oo togan ku lahaa waxaasoo dhan waxaa ka dhalan doona culaysyo dhaqaale ay u baahan tahay dowladda soomaaliyeed laakiin wakhtiga dhow culaysyo dhaqaale ayaan filaynaa inay inay ku keento guud ahaanna maraykanka keliya maaha cashuu maxaan ku dhahaa kaalmooyinkii dunida oo dhan baa isbeddel weyne uu ku dhacay hadalka murtad biixi ayaa imaanayay xilli kooxda riddada ay wajahayso culayso dhan walba ah waxayna ka mid ahayd dowladihii saamaynta ugu xooganaa ay ku yeelatay go'aankii uu saliibiga donald trump dhaqaalaha kaga goostay waddamada dibadda sidoo kale howlgalka shaqaldirirka ah ee kufaarta afrikaanta ayaana cagab buuran oo ku taagnayn oo wajahaya dhaqaale xumo aada u baahsan jasaaka allaahu khayran walaalka abushiba wilaaya islaamiga shabeelle xayaadiye uu kula wareejisay laba beel oo walaalaha oo kamid ah beelaha dega wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen casaam carafaad munaasabadan oo ka dhacday deegaan hoostaga degmada balcad ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa diyo lagu kala wareejinayay beelaha walaalaha ah beesha mataan cabdille iyo beesha ciise saraansoor oo ka mid ah beelaha dega wilaayada shabeellada dhexe odayaasha beesha mataan cabdille ayaa boqol halaad oo diyaha ku wareejisay beesha ciise saraansoor oo ay nin ay ka dileen waxaana goobta munaasabada ku sugnaa mas-uuliyiinta wilaayada shabeellada dhexe iyo waxgaradka labada beelood anigoo wakiil u ah beesha reer mataan cabdulle odayaashooda waxaan halkan ku wareejinay walaalahayna reer ciise saraansoor diyo oo wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ay xukuntay diyadaas oo kitaabka ilaahay lagu xukumay waxaana lagu wareejiyey reer ciise saransoor diyadaasna waxaa lagu xukumay beesha reer mantaan cabdulle oo horay dil uu geysteen walaalaheenna reer ciise saransoor dilkaas oo ahaa mid kas ah waxaana loo xukumay diyo boqol ah walaalaheenna waxaan ka codsannay diyadii in wax noo dhaafaan waxay noo cafiyeen toban neef oo geel ah waxaana halkan ku wareejinnay sagaashan neef oo geel ah diyadaasne waxaa lagu xukumay kitaabka ilaahay annagana kitaabka ilaahay waan ku qanacsannahay waana wareejinna annagoo ku qanacsan oo naftayna wax iriiriya iyo colays midna aynan ka helin waxaa ilaahay mahaddiisa in kitaabka ilaahay aan ku kala baxnay oo kitaabka ilaahay aan u soo wada xugun tagnay oo sidaasna aan ugu kala baxnay intaas kadib diyadii lagu lahay reer mataan cabdulle sidaas ayay wilaayada horteeda ku wareejiyeen sagaashan neef oo geel ah oo walaalahayna ayagana ay guddoomeen reer ciise saransooradigiin waxaa dhacay meeshan arrin oo maxay ahayd masaa'ib uu ku timid walaalkeen aadan cabdulaahi cali insha allah wakhtigiisaana dhammaaday maadaama uu dhintay ilaahay ha u naxariisto wilaayada ilaahay idinkiis dadaal ay samaysayaan haddana insha allahu dhammaantaan kitaabka ilaahay usoo xugun tagnay waana ku kala qanacnay siduu walaal ismaaciil sheegay waxaan ku kala qaadannay kitaab ilaahay xeer iyo jajab midna ma annaan gelin cidda reer mataan cabdulle waxaa nabadoonka ahay maxamed xaaji faarax nin la yiraa anigana nabadoonka ciise saransooraan ahay maxamed ibraahim mayla la yiraa waxaan u mahadnaqaynaa si guud ilaahay subxaana wa tacaala haaniyan waxaan u mahadnaqaynaa aala towxiid oo u taagan kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka iyo dadka muslimiinta dhexdooda inay nabad ku dabaalaan waana dareemi karnaa insha allahu tacala waxyaabaha aan soo marnay iimaanta martabada aan taagannahay wasahaqalbaadilu ina albaadila kaana zahuuqan xukunka baadilka iyo dulmiga in derbiga uu tegey kitaab ilaahay aan ku kala baxnay caddaynteeda ayaan sheegaynaa oon walaalaha la wadaagaynaa boqol halaad ayaan noola kala xugmiyey boqolkii halaad toban ayaan cafinay annagoo ciise saransoor ah sagaashan halaad ayaan qaadannay isla maanta diyadu waxay ahayd xaala ma ahayn diyo oo muddo iyo waxaase ma ahayn si wanaag e walaalnimo ku xidhan tahay alla ogaan ah cabsi ilaahay ah kitaabka ilaahay ku xirnaanshihiis ahay wax nooga wareejiyeen annagana ku qaadannay waana isku cafinay haddaana waxaan insha allah ku wareejinayaa ilmaha agoonta ah maadaama aan nabadoonka ahay ninka adeerkood ah oo muxuu ahay mas-uulka ka ah ayaan hadalka siinayaa walaayada waanugu wareejisi oo muslimiinta e haqayna waana siisi oo mataan cabdilla anay wiilka adeerkiisa ahay waana meeshii mariinkeeda ah waa marsiinaa insha allahu ilaah idinkiis qabaa'ilka ku dhaqan wiilaayaadka islaamiga ah ayaa markay diyo soo kala dhex gasho ku kala baxa ku dhaqanka shareecada islaamka jasaaka allaahu khayran walaalka casaam maleeshiyaadka murtadiinta ayaa sii kordhiyay dhaca iyo boobka hantiyadeed ay ka geysanayaan magaalada beledweyne ee bartamaha dalka soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen xasan abdiraxmaan abu xasaan maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa falal isugu jira dhac iyo boob ka geysanaya xaafado ka tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararka ka imaanaya galbeedka beledweyne ayaa sheegaya in maleeshiyaadkan oo ka soo tallaabay buundada ay xilliyada habeenkii taleefannada ka qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoona jabsaday goobo ganacsi goobjoogayaal ayaa sheegay in dhacan ay geysanayaan maleeshiyaadka murtadiinta uu tobankii maalmood ee lasoo dhaafay kusoo badanayay xaafadda howlwadaag isku soo bax ay dhigaan shacabka ku dhaqan qoraxseenka magaalada beledweyne ayay ku goodiyeen inay hubka la soo bixi doonaan islamarkaana ay iska celin doonaan murtadiinta mooryaanta ah ee dhaca ka wada xaafadooda
waan dilaynaa manana la weydin karo qargan waa ka qaadanaa naftiisi maalkiis xalaal ay noo tahay askarigii xaafadda inaan kudhex aragna howl wadaag khaasatan suuqa sare askarigii ku aragna nalama weydinaayo si layfa maaxeradiis hadday ku ekaan waayaan nalama weydinaayo haddana buundadu hasta buundu waxay noo jirtaa waa ku tegaynaa haddana buundadu waaye Jog. Jog, jog, jog.
magaalada beledweyne dhankeeda bari ayaa sannadihii lasoo dhaafay masrax u ahayd falal dembiyeedyada ay geysanayaan maleeshiyaadka murtadiinta waxaana hadda muuqata in falkaasi guracan hadda loo soo raray dhanka galbeedka magaalada jasaaka allaahu khayran walaalka abu xasaan haweenka ku dhaqan degmada jilib ulisaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiido kala duwan ku wareejiyay ciidamada mujahidiinta ee ribaadka kaga jira furamaha hore faafahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanayay walaalkeen cuthmaan axmed duubo marka ay haliyeyada ku jihaadaya waddada allaah sidoo kalena difaacaya diinta islaamka ay ku jiraan dagaalada malxamadaha ah waxaa dhinaca kale jiro kuwa la mid ah oo iyagana la qaybsanaya ajarka kuwaasoo dhankooda bixinaya wax kasta oo dadaal ah oo ay ku garab istaagayaan jihaadka dhowaan munaasabad si heer sarah loo soo agaasimay ayaa waxa ay ka dhacday hoolka sumeeye ee magaalada jilib taasoo ay soo qabanqaabiyeen haweenka ku nool magaalada iyadoona ujeedka munaasabadu ahayd in haweenka reer jilib ay sahay ku gaarsiiyaan ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha dagaalka iyagoo jeclaysanaya nusuusta qur-aanka iyo axaadiista in badan boorisay in jihaadka waddada allaha looga qayb qaato naf iyo maal ayay haweenka reer jilib waxa ay bixiyeen agabyo fara badan kuwaasoo ay u direen furimaha dagaalka munaasabadu ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale ayaa mid ka mid ah haweenkaasi waxa ay faahfaahisay adeegga ay u direen furimaha dagaalka haddii ay yihiin haweenka reer jilib anoo ku hadlaaya gabdhaha muslimaadka ah degmada jilib afkooda waxaan rabaa in aan sheego alaabtii aan soo diyaarinay oon u soo diyaarinay mujaahidiinta wiilasheenna inaan ku garab istaagno alaabtaas waxaa ka mid ah caagaga oo kun iyo toddobaatan caaga timirta oo boqol kartoon ah buskudka oo boqol iyo afartan kartoon ah waxaa kale oon gabdhuhu keeneen allaha darajeeye eh boqol iyo toddobaatan go' waxaa kalooy keeneen kaba boqol iyo labaatan jooga waxaa kalooy keeneen gabdhaha catarada shaambooyinka saliidaha saliidta qoryaha lagu sifeeyo masagada sawiiqa oo la soo dubay waxaan ka soo samaynay masago galley khamadi loos ayaan ka soo samaynay insha allah inay ku afuraan waxaa kaloon keennay sakiinta gundhiska oo boqol iyo sideed xaba kabaha mujaahidiinta inay ku toshaan waxaa kaloon keennay oon ugu talagalnay walaalaheena duntii lagu toli lahaa waxaa kaloon keennay buumooyin labaatan darsina funaanado cimaamado waxaa kaloon keennay kareem oo jirka la marsado markii jacjaca iyo dabaysha ay jirto insha allah wiilasha ay marsadaan waxaan keennay saliido kuwa la marsado iyo kuwa maxay qoryaha lagu sifeeyo jantaha dabka lagu shito waxaan ugu talagalnay oomo oo ay ku dhaqdaan dharka wax badan ayaan ugu talagalnay magu soo koobi kara halkan kuma soo koobi karo annagana ilaahay subxaana watacaala ikhlaas ha nooga dhigo insha allah idinkana sabra waxaad ogaataan gadaashiina inaan taagannahay gabdha ayaan ka dambay hooyooyinkiin walaalihiin xaasaskiin ayaan ka dambay insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekh cali darwiish waa liga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo isagana bogaadiyey dadaalka haweenka ayaa waxa uu ka hadlay xamladaasi haweenka ay ugu qayb qaadanayaan jihaadka waddada allaah taasoo ka dhacday magaalooyinka jilib iyo bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe degmada hadda maanta aan joognay jilib ramadaan walbana gabdhaheennu sidaanoo kale ayay halgankan iyo jihaadkan isu garab taagaan jihaadkuna wuxuu ku taagan yahay maal iyo nafba in la bixiyo ilaah subxaanah wa tacaala wuxuu yihi mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi kamathali xabatin ambatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin miatu xaba wallahu yudaacifu liman yashaa ee gabdhaha walaalaheena ee sadaqadaa la baxay ee fii sabiilillahi ku bixiyey waxaan ilaahay uga rajaynaynaa fii kulli sumbulati miatu xaba inuu ilaahay uga dhigo boqol jeer iyo ka badan kanna wuxuu kamid yahay nooc dagaalka kamid ahoo maalkii ayay gabdhaheenu dagaalka ka jiraan maalkan jihaadka lagu bixinayo saaad ogtihiin ee fii sabiilillahi lagu bixinayo wuxuu nusro iyo hiilo u yahay diinka ilaahay wuxuu taqwiye iyo xoojin u yahay walaalaha mujaahidiinta ee huquurta ku jiraiyo xoojin iyo dhiirigelin u yahay sidoo kale insha allahu tacaala aan rabe inaan u mahadceliyo gabdhaha walaalaheena muslimaadka reer bu-aale oo iyaguna saasoo kaleeta dadaal fara badan bixiyey markiskii cusbaa ee khadiija binti khuweylid kusoo bandhigay hanti fara badanoo noocan oo kale kuwanoo kale lamid ayay kusoo bandhigeen oo buskud iyo caagade iyo timir iyo dharba lahaa ilaahi subxaana watacaala gabdhaha walaalaheena reer bu-aalen allah ka aqbalo sadaqa aada u qiimo badan oo aada u weyn ayay iyaguna baxsadeen haweenka reer jilib ayaa marar badan sidaan oo kale waxa ay agabyo kala duwan u direen furimaha dagaalka iyadoona sidaas oo kale degmooyinka bu'aale saakow iyo salagle haweenka ku nool ay sidaasi lamida u diyaariyeen agabyo kala duwan kuwaas oo gaaray ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha dagaalka jasaaka allaahu khayran walaalka cuhmaan ardayda markiska nuureyn ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka camaara ee wilaay saamiga ee mudug faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkiin cabdiraxiin sheekh caliin markiska nuureen waxa uu ka mid yahay maraakiista deegaanka camaara ee wilaayada islaamiga ee mudug kaas oo wax ka bartaan haweenka muslimaadka ee magaalada camaara markiska nuureen ayaa waxaa lagu bartaa barashada qur'aanka kariimka tafsiirka kaamu tajwiid axaadiis iyo mutun kala duwan xaflad ka dhacday xarunta markiska nuureen waxaa ka soo qayb galay nabadoono waxgarad macallimiin culmaa'udiin iyo martisharaf ka kala timid magaalada camaara ugu horeen mid ka mid ah culmaa'udiinka ayaa kelimad towciyaa madasha ka jeediyey wuxuuna ku dhiirageliyey haweenka muslimaadka ee wax ka dhigta markiska nuureyn inay ku dadaalaan waxbarashada cilmiga ah oo anfacada adduun iyo aakhiraba sidaa darteed insha allahu tacaala nicmadan meesha maanta lagu soo bandhigay iyo iskumaatinkan iyo khayrkan walaalayaal maaragtay waa midii lagu gaarayey raaxada aakhirada midii lagu gaarayo maanta marka diinkaas ilaahay maaragta uuna waafajiyo ilaahay idin waafajiyo waxaa la rabaa in lagu shukriyo in lagu sii dadaalo oo qofku maaragta diinka ilaahay barashadiisa iyo ku dhaqmidiisa uu maaragta xooga saaro ilahay wuxuu qur-aankiisa ku sheegay dadka wax barto wax yaqaana iyo dadka aan waxba aqoonin inaysa isku mid ahayn adduunkana isku mid maaha aakhirana isku mid maaha isku meelna tegi maaya ilahay wuxuu leeyahy qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun ma sinan yihiin oo ma egyihiin oo ma isku mid a kuwa wax garanaayo oo diinka ilaahay barto oo diinka ku camalfalayo oo diinka yaqaan iyo waladiina laa yaclamuun kuwa maaragta waxba garanayn oo sidii hooyada u dhasha ah oo jaahilka isku mid maaha mid ka mid ah macallimiinta markiska nuureen ha inooga warbixiyo markiska waxyaabaha uu qabto markiska nuureyn wuxuu furan yahay muddo lix bilood ah furuunta lagu qaatana ilaa lix fanni ayaa qayb qayb laga qaatay lama wada qaadan qur-aanka qaybo ayaa laga qaatay ilaa hadda ma aragtay ardadu waxay marayaan sagaal jus in ma aragtay aa la xifdiyey qayb waxay mare lix qayb waxay mare saddex qaybna waxay ku jirtaa fanniga yani juska ugu hooseeyo jus cama qaybna qiraa'adii iyo kitaabadii qaybta sharciga haddii aan iyadana fiirino axkaamu tajwiid waxbaa laga qaatay caqiidada waxbaa laga qaatay fiqiga waxbaa laga qaatay xadiiska waxbaa laga qaatay tafsiirka waxbaa laga qaatay sidoo kale waxaa kelimad ka jeediyey madasha nabadoon axmed maxmuud fulfooley oo ka mid ah nabadoonnada deegaanka waxaan rabaa inaanu ka faa'iidaysto wax badan wakhtigu waa iska kooban yahay markiis maanta sida muuqata waa fasax waa sana dusgeedkii lixda bilood ahaa xilli adduunyada hooyada ayaa maamusho nabadka ayada soo saarto laakiin haddii suujadu ay mar kasta doonta saaran tahay waxaan leeyahay walaalayaal qur-aanka ku dadaala axaadiista ku dadaala awlaadiinana bara maantana waxa taagan oo aad arkaysan waa baybal iyo kitaabullah maanta adinka kitaabullah aad baranaysaan waa kitaabkii alle aad maanta u dadaashaan isagana adinkuna khiyaamaad ufaka doontaa maanta khiyaama la isma waraysanaayo laakiin waxa dhacaya waana loo qadimin horana lakugu soo qadimi maalin kale ayuu idin dii doona qofkii maanta uu culays ku yahay maanta qofka uu culays ku yahay berri buu fuqid ku noqon doona xilligii markii hore xataa annaga aan baadiye joogin dugsiga waxaa la dhihi jira kaliya dhow hala keeno arbacada macalinka ha loo dhaan beerta ha loo faado intaa shaqaha lasoo qabto qur-aanka saasaa lagu baran jiray hadda maanta waxaad joogtaa nasiibkiina ilaahay uu ka dhigay lacagna idinkama rabo maadaama maanta aad halkaas ilaahay subxaana watacaala uu gaaniskiina ka dhigay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad walaalayaalow kalaamkaa ilaahay hala barto awlaadana hala baro xafladan ayaa waxay ahayd xaflad lagu sagootinayay ardada markiska nuureen kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey imtixaan ku guda jiray laguna fasaxayey jazaaka allahu khayran walaalka cabdiraxiin guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkays waxaanima aad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandulus saaka waanageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageliy oo nugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxaanimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajarsii dhegeysiga idaacadda islaamiga alandalus wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak wa jihaadukum mubaarak